saamaynta caafimaad darro ee ka dhalatay cudurka corona ee dalka china ayaa saameyn xoogan ku yeeshay ganacsigii iyo dhaqaalihii adduunka waxaana laga soo bilaabo markii ay inta badan wadamada adduunku ay hakiyeen safaradii aadi jiray iyo kuwii ka imaan jiray wadanka china waxaa gebi ahaanba istaagay shixnadihii iyo badeecadihii ganacsi ee ka imaan jiray wadankaasi china oo ah xarunta ganacsiga adduunka dadka xiriirka ganacsi la lahaa wadankaasi china ee ay arrintaasi saamaysay waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida ee dalka kenya gaar ahaana kuwa xaafadda islii ee magaalada nairobi kuwaasoo hadda sheegaya inuu hakad galay xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadankaasi china sababo la xiriira khatarta dhanka caafimaad darrada ah ee ka taagan wadankaasi china cabdinaasir cabdi macow oo ka mid a guddiga ganacsatada suuqa isliya ayaa v o a u sheegay in ganacsatadu ay ka walaacsan yihiin sidii uu kusii socon lahaa xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadanka china kadib markii dowladaha adduunka oo ay ka mid tahay dowladda dalka kenya ay dhowaan hakisay safaradii ay dadku ku aadi jireen wadankaasi china sababa la xiriira khatarta dhanka cudurka corona ee ka dilaacay dalkaasi
walaaca aad noo dhibay wixii dhacay waxay noqdeen waxa saamaynta ugu weyn annaga nagu yeeshay maadaama ganacsi xoog laana lahayn meesha marka ma waxaa jirtaa badeecado idinkaga xayiran dalka china oo aad ka walacsan tihiin sidii aad kusoo qaadi lahaydeen actually saacaddan hadda la joogo badeecooyin kumay xayrna sababtu waxay tahay xilliga musiibadu ay dhacday waxay ahayd marka lasoo kala dhammaaday oo chinese new yearka la aadi lahaa laakiin waxyaabaha ugu daran ugu dhibka badann badeecada kasii dhibka badann waxaa ka mida dad ayaa ku xayiran meesha oo aan xilliyadii lasoo bixaya ee lasoo lug helin dadkaasaa ku xayiran magaalada waxyaabaha xayiran waxaa ka mida ofisyadeenii oo ay ahayd in xilligan la furo oo loo soo shaqo tago way xayiran yihiin magaaladii waa magaalo iska haawanayso hal qof oo dhex socoto ma laha waxay noqotay meel lagu kala tegay marka waxaad ka walacsan tihiin waxaa la joogaa xilligii aad badeecadaha iyo alaabaha dalka jeynaha aad ka soo qaadi lahaydeen oo kenya keeni lahaydeen marka hadda suuragal idima ah arrintaas arrintaasi totali suuragal maaha mustaqbalka kama hadli karo oo waxaa laga yaabaa inay wax isbedelaan laakiin hadda saacaddan aan joogno ma haysanno wax fursad ah oo lagu tegi kara meesha ama wax loo tagaba oo meesha yaalla intaba ma jiraan waa meel haawanayso oo lagu kala tegay suuqyadii xiran yihiin ofisyadii xiran yihiin shaqana aysan ka socon marka hadda saacaddaas hadda aan taagannahay walaaca noogu badan wuxuu yahay xilligii waxaan taagannahayba aan shaqooyinkii iyo oodharradii iyo howlihii la kala furin jiray shaqadii markaan u diyaargaroobaynay oo hadda inaan diyaargarownay ahayd oo bishaan maadaama fasaxa ay ahayd aan diyaargarownayna meel aan aadi karno habayraatee nooma muuqato xilligii cudurkan uu ka dilaacayay waddanka china ayaa ku soo-aaday xilli ay inta badan ganacsatada soomaalidu ay ka soo adeegteen dalkaasi china oo ay alaabihii oo dhan ay ka soo qaateen hase yeeshee walaaca ay ganacsatada soomaalidu ay qabaan ayaa ah in xaalku uu sidaan kusii socon doono iyo in xal loo heli doono cumar axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi ma horta dadku alaabahooda dhow ay soo qaateen oo waxay hadda ku adeegsadaan ilaa bisha saddexaad way u taallaa oo kolkii horeba ugu soo talagaleen laakiin hadda waxaa weeye wixii ka dambeeya dadka maxaa la qaban doonaa dharkan markuu hadda ka dhammaado dadku waxaa weeye adoon dharkii hore oo dhil dhammaan baa la doonin jiray badeecad badeecada dambe see lagu keeni doonaa iyo maxaa dhici doona ay dadku ku jahwararsan yihiin maahane hadda suuquu socdaa oo dhaqdhaqaaqu hadda waa sidiisii laakiin kulli waxaa la wada sugayaa uun markan dharkan uu dhammaado xaggeen dharka keenina ma waddan kale la aadi doonaa wadan kale la bilowgiisa iyo la qabsadashiisuna dhib bay noqon doontaa laakiin walaacaasa hadda suuqa ku jira maahaane saamayntii koobaad ee weli ma imaanin qiimaha dhanka qiimaha maxaa iska bedelay qiimaha waxba isbedelin suuq waa sidiisii xagga sarifka unbaa oo yuu isbedel ku dhacay oo yar oo suuqu dollarkii hoosu yar dhacay laakiin taasi wax weyn ma aha waa uu ku socdaa labadaba dhaqaaqa kicitaanka iyo koritaankaas suuqa wuu u dhexeeya oo awal horeba marna kor buu u kici jiray marna hoos buu u dhici jiray suuqa xaafadda islii gaar ahaana suuqa olombik ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto ayaa ka mid ah meelaha durbadiiba laga dareemay saameynta ka dhalatay hakadka ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay ganacsatada soomaalida kenya ay la lahaayeen wadanka jaina waxaana ganacsatada saameyntaasi dareemaysa ka mid ah sahra aadan oo ka mid a ganacsatada suuqa xaafadda islii okay magaceyga waa sahre aadan waxaan joogaa suuqa olymbic shaqada kabaha waxaan bilaabay sanadka labada kun iyo toban iyo shanka ya ilaa haddana waa ka shaqeeyaa ma kabaha ragga keliyaad gaddaa mise kulley isku dhex jir macal dumarka ilaa dumarka waa gadnaa kulli waa isku dhex jir xaggee ka keentaa waxaan ka keennaa badi waxay ka yimaadaan jina qaar waxay ka yimaadaan dubay marka jaina oo kale maalmahan waxaa xanuuna jira laleeyahay ka waran saamayn wax saameyna ma jirta oo ganacsigiin ay ku yeelatay yaa wax saameyn way jiraan alaab hadda oo bishaan soo degaysoon sugayna ma filaaya in alaab bishaan soo degayso marka wayna saamaysay dowladda jaina ayaa weli dadaal ugu jirta sidii ay u yarayn lahayd khatarta cudurka korona ee dhowaan ka dilaacay dalkaasi ilaa iyo hadda dadka u geeriyooday xanuunka korona ayaa lagu qiyaasayaa ilaa kun iyo toddoba boqol oo ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan dad tiradaasi ka badan oo uu soo ritay kuwaasoo lagu dabiibayo gudaha dalka jaina khadar maxamuud xareed v o a nairobi